isbetelka tiir oo kumida isbitaalada gaarka ee kula galo magaalada baydhabo iyo weliba uu siibiyey adeegyada caafimaad ee shil duwan gaar ahaan baaritaanka iyo daaweyn kodarka tb doonto badan bulsho badan iyo nololyiin xiliyo bulsho badan oo ku shalkoy deegaanada dheer ee koonfur galbeed iyo afado magaalada baydhabo iyo booqnay qeybta tbda isbitaalka aanasoon iska jara qaadowka daawada tbd iyo hanadhamaysida isticmaalshe madaga caafimaadka isbetelka tirow doctor cumar tiroyan walkuweydiini adeegyada caafimaad ee la xiriira baaritaanka daaweyn kodarka tbda usoo farinkiyadan la nooladowka tbdan dari bulshada saadayba hadduu wareysadaas deegaanada idkan fogfog iyo ku kuwehaya ilaa iyo u furow eta marka deegaanadaas yurgud iyo meelahaas ku kuwehayaan marka wali sababay marka xarun t b oka filim ina injarna guud ahaanbu koonfur galbeed saasana marka wali dhiirigeliday uni iyo cisbitaalaadka gaarka ah oo ini iskula shaqeyna niyadana xooga sare aan ka qaadahayna in t bda xoojina oo walna ku bedelna taas iti kusii fayla insha allah wali rajeyna sanadu sanadka ugu dambe isbedela dareemahayna riboodada una helahayna iyo una gudbiyahaynaba waliba caddeeyana in t bdii xaqabtira ma hayto sidii lafadaynagadahayd wana waxyaabaha noo dhiman deegaanada oo landeeri korna inay deersiyahayn weliba waliba fariin indiray dhammaan inta ku daaweysatay waa ku daaweysatay yaanu fahansanyiin inta an daaweysana oo wali fadaane inta na dhegeysadaas inanay kula qeyb qaadaan wacyigelinta calaamado t b-da qof kasta iska araga ama isbedel iska araga ama qufac joogta iska araga ama hundurmalaan iska araga madadhuuro wareer qandha hundurmalaan qofka iska araga iyo qufac joogtaa iyo intestinal t b jarta oo yaalka kadhiyaasa saasoo kale mandhaciro kadhiyaasa aniga wali laka argaya shooyin badan oo joogta ah taasan wali ka sababaasa marka in laka qasbanaada in t b daawadii lambilaabo marka saas is kusii daranba waliba waa yaalka iyo dadka wiinba walka sameeye t b-da si gaara qof anka dhiyaasa male wali ku wacyigeliyaan qof kasta fariintana deerasa ninninoo kala qeyb qaada in t b-da awareness dee wacyigelintii idaacadda koo ku eta boqolkiiba boqol sifaylnay kula shaqeeyahayda unuuna saas oo kale insha allah wali rajeyna meel kasta baahi t b jartayni ku haqabtiri doon sidoo kalena kumada ee bulshada qaadaw daawada t b iyo waxaan dhammaystay isticmaalshe uuna kala kulan isbitaalka walku weydini isbedelka kakooya kuriyada isticmaalsha muddiyo qaadeen daawada t b-da markaan inta kooya isbaaray t b nagatay marka bahlaasa inta qaaday marka hatay shan bilood iyo bar oo kale ya qaadaay marka alxamdulilah iidan iskama haday iidan inka faylata daawada isbedel oo manaha zaaid ah oo iidan faylaana ilaahay inka shukriyo dadki oo kaalkaaliyay mise maylahay daawadaas isiin aanan ka mahad celiy alxamdulilah ilaah intii mahadlen kanaw iida daawan hali ilaa faraha tumantaya maalinta geeka tumantaya ilaah intii mahadlen kanaw ada silafada ilaah la koolaa sifayle daawan kolan muradan wala daaway tbl oo hali alxamdulilah lama bilowda kan tb aadahay geediyeedan faylaa oo daawadana beeslaacate baaritiinta oo kaaglaanta kaagta oo rajiti waliba mahayna kaagana beeslaacate lakoo baaraw haddii gaahada lakoo helona beedaaw beeslaacan laka siiyaw waan ilaahay caafimaad gaba laka caafamaadaw yaa ambogaadee bulshada ana meelan qoy baadiyo alxamdulilah jiis andan koy alxamdulilah ku caafimaadate muddaada baleo tumia too beri ahmaay haa mideen qoyn alxamdulilah ajisa koyana ilahay maxadis todo biroob aamin wala ku caafimaad
ada daawtii beeg aadaa isbitaalka tiiro aroog sii horana mihi adola caafimaad ee ilaahay ha inkiri lama bilowda qaadadahay walaa sii horo dhaam ilaahay amahadleh sii horo dhaam hada rooyaha ingal ilaahay ankamahadaya daawiinkoy daawitibeegadaay halidadaay ufaagandhadaay alxamdulilah hataroona redinkuduliyaay daawadi dhamaysay maashaalla roona alxamdulilah libulood haa ufurookooy daawada hoob dhamayso nafaqaam isdhoor ulosku dhoorooy daawada hoob dhamays jooga dhigaleh isbitaalka tiirow ee kula galo magaalada baydhabo yaana bulshadan ka adeega iniga baaritaanka daaweyn kodarka t b dee si bilaashe